barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta af soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban efemyada geeska afrika iyo caalamka oo aad nagala socotaan barta aan internetka ku leenahay ee v o a somaly com
duhur wanaagsan dhegaystayaal waa maalin axad ah toddobada bisha juun sannadka labakunsagaalyotobanka afrikada bari saacaddu waxa ay tilmaamaysaa kowda iyo barka duhurnimo washingtonna saacaddu waa lixda iyo barka subaxnimo idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idin daadihinaya anigoo ah cabdulqaadir samakaab iyo nuur buqaari
qodobada aad ku maqli doontaan barnaamijkeena duhurnimo waxaa ka mid ah barnaamijkii hibada iyo hal abuurka oo aan uga hadli doonno doorka qoraaga iyo hal abuurka uga aadan horumarka farta iyo afka soomaaliga waxaan leeyahay ummadda soomaaliyeeday qoraalka waa inaad eegtaan markaad qoraysaan muxuu bulshada ka turjumaya ummadda muxuu dhaxal u reebaya ummadda muxuu u yahay kayd haddaad waxaad jeceshahay Iska aan- dhibbay kugu noqonaysaa kaalmaha heesaha ayaanan ka marnayn barnaamijka Shagine, I shake shagine, I shake shagine. شوطي عشقة شوطي عشقة
shuutee caashaqa waxaad ku maqli doontaan qaybaha dambe ee barnaamijka iyo weliba wararkii ciyaaraha balse marka hore ku soo dhowaada warkii caalamka
mas-uuliyiinta afghanistan ayaa sheegay in kooxda taalibaan ay gaari walxaha qarxa lagu soo xiray ay ku qarxiyeen meel u dhow xarun sirdoon oo ku taala bartamaha magaalada khasni ee bariga dalkaasi afhayeenka maamulka heer gobol ee khasni cariif nuur ayaa v o a u sheegay in weerarka lagu dilay laba iyo toban qof oo ay dad shacab ah ku jiraan ayna ku dhaawacmeen ilaa iyo konton qof madaxa booliiska khasni maxamed khaalid wardeg ayaa sidoo kale v o eda u sheegay in dadka ku dhaawacmay qaraxa badankood ay ahaayeen arday ku sii jeeda iskuulka markii uu qaraxa dhacayay afhayeenka taalibaan oo xilligii ay sheeganayeen afhayeen u hadlay taalibaan oo xilligii ay sheeganayeen mas-uuliyadda qaraxa ayaa sheegay in qarax xoogan ay ku burburiyeen dhismaha muhiimka ah ee xarunta agaasinka hay-adda nabad sugidda qaranka ayna khasaaro culus gaarsiiyeen kooxda taalibaan ayaa lagu soo waramayaa in ku dhowaad saddex boqol oo ciidanka dowladda taageersan ah ay dileen usbuucii lasoo dhaafay weerarka ayaa dhacay xilli wufuud ka socota afghanistan lagu waday in axadda maanta ah ay uu dalka qatar oga furmo shir laba maalmood soconaya si wadaxaajood nabadeed ay ola yeeshaan ergo ka socota taalibaan oo ku sugan dalka qatar iiraan ayaa maanta ku dhawaaqday in ay kordhinayso bacriminta maadada uraniumta ee laga sameeyo nucleerka taas oo noqonaysa in ay mar kale jibinayso heshiiskii nucleerka ee u dhexeeyey iiraan iyo quwadaha caalamka wakaaladda wararka reuters ayaa ku warantay in laga yaabo in iiraan ay boqolkiiba shan sar u qaaddo soo saarista shidaalka loo adeegsado naaxinta nucleerka madaxweynaha iiraan xasan ruuxaani ayaa toddobaadkii hore sheegay in wadankiisu uu bilaabayo horumarinta yuraniyamta darajooyinkeeda sare haddii aysan dalalka qaybta ka ah heshiiskii nucleerka iiraan ee sanadka labada kun shan iyo tobankii ka caawin in cunaqabataynta laga khafiifiyo iiraan heshiiskii labada kun iyo shantii ayaa dhigayay in iiraan aysan ka sare mari karin boqolkiiba saddex dhibic toddoba iyo lixdan bacriminta yuraniyamta waxa ay aad ay uga hooseysaa tirada uu wadan uu ku samaysan karo hubka nucleerka oo ah inuu bacrimiyo macdada uraniumta ilaa iyo sagaashan boqolkiiba
duhur wanaagsan mar kale dhegaystayaal halka aad warkaasi ka dhegaysanayseen waa idaacadda laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington markanna kusoo dhowaada barnaamijkii hibada iyo hal abuurka waxaa magaalada laascaanood kusoo diyaariyey waryaheena cabdikariim olol
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijkeenni hibada iyo hal abuurka oo toddobaadkan idinka imanaya magaalada laascanood ee xarunta gobolka sool waxaynu ku eegi doonnaa doorka hal abuurka iyo qoraaga iyo waxyaabaha ugu muhiimsan waxaana barnaamijkanan hibada iyo hal abuurka marti inoogu ammaanta ah qoraa aadan jaamac oogle oo ka mid a qoraayada gobolka sool murtimeer siciid cabdisamed oo ka mid a akaademiyadda cakaar ee ka dhisan gobolka sool ugu horreyn waxaan ku bilaabin doonaa aadan jaamac ogle oo si weyn inoola qaadaa dhigi doona waxyaabaha ugu muhiimsan ee hal abuurka looga baahan yahay iyo qoraagu inuu salka ku hayo waxyaabaha uu qorayo buugaagta iyo waxa uu soo bandhigayo aad baad umaqsan tahay cabdikariin cabdulaahi cabdikariin olol waxaan leeyahay hal abuurka hal abuurka waa farabala- waa ballaaran yahay waxaa ka mid a eh, qeybtan qoraalka waxaa ka mid a qeybta curinta maansooyinka sheekooyinka Eh, marka kuwaad marka laleeyahay maxaa looga baahan yahay qofka waxa, eh, hal abuurka ah wuxuu doona hama noqdo ama waxa qoro ama eh, waxa curiyo waxaa looga baahan yahay horta marka koowaad in waxa uu qorayaa ay yihiin wax tifatiran inay yihiin wax sal- salka ku haya saddex qodob marka koowaad wax salka ku haya diinta dadkan wax u sheegaya diintooda wax ka degaysa inay yihiin labo inuu xambaarsan yahay dhaqankeennii inuu xambaarsan yahay afkeennii inuu xambaarsan yahay een, wax kasta oo wanaagsan oo aan inaw lahayn waa qodob waa laba qodob waa dhaqankii iyo diintii marka saddexaad inay yihiin wax dareen bulshada ka hadlaya dareen bulshada ku dhex meeraya inuu yahay oo qofku marka uu arko qacisha ku siiyo waxa uu akhriyayo inuu dareemo in isaga laga sheekaynayo ama saaxiibkii laga sheekaynayo ama qof uu arkay laga sheekaynayo waa inay yihiin wax ka turjumaya oo reflection u ah dareenada bulshada ka dhex jira laakiin haddii ay yihiin waxaan ah, wax hore u dhacay ama ay yihiin waxaad een, adigu markaa samaysay laakiin aan bulshadii ka turjumayn een, waxa weye halabuurkaagu ma hirgelayo marka koowaad waxaa loo baahan yahay in uu noqdo wax dareen bulshada saddexdaa qodob baan kulley anigu een, aadan ahaan aan inta badan isticmaala cabdikariinow waxyaalaha aan qorana waa sheekooyinka gaaban oo ka hadlaya een, inta badan dareenada dhalinyarada bulshada dhexdeeda een, ku meeraya gaar ahaan waxaan aada u xooga u saaraa een, arrimaha bulshada een, baraha bulshada lagu dhexdeeda lagu isticmaalayo waxaa ka mid ahaa sheekooyinka aan een, hal abuuray ee aan facebook inta badan soo gelin jiray waxaa ka mid a waxaad arkaysaa qof een, een, dumar ah oo sawir soo gelinaya facebooka qofka dumarka facebooka markay soo geliso waa xaas een, waxaa liketa saaraya ama comment uga bixinaya qof kale nin ka ajaaniba iyada kadib wuxuu ugu qorayaa waa kugu faanaa oo kale kadib waxaan sameeyey sheeko halkaa hal abuur ahayd oo een, aan anigu curiyey kadib marka leegta uu saaro ninkaasi oo uuna ugu qora "Waa kugu faanaa gabadhiina waa la qabaa nin kala qaba ninkii xanaaqii iyo iyo dhibaatadii iyo cudadii ku dhacday inuu la waashay oo kale maan sheeko noocaas oo kalea aan curiyey baa jirtay waa dhibaatooyin dhici kara waana wax bulshada dhexdooda inta badan ku badan marka waxaan u baahannahay daynu soomaali nahay la- inaynu qodob koowaad aynu saarano ay tahay in horta wixii awoowayaasheen inooga tageen ee dhaqan ahaa inaynu qorno marka koowaad hadday maama ahayd hadday dhaqan ahayd hadday ay sugaan ahayd inaynu intiin inteena karaankeenna aynu qorno oo isu geyno Eh, waa ma- cabdikariin waa waa sidaa een, aadan waan kuga soo noqon doonaa waxyaaba badan baynu een, diiradda saaraynaa murtimeer siciid bal iiga waran dhanka een, qoraalka iyo waxyaabahaad adigu is leedahay dhaliilo badan baa dul hoganaya marka xagga een, qoraaga iyo hal abuurnimadiisa la eegayo asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu Een, waa salaamaya cabdikariin nolol iyo een, idaacadda v o a washington Een, aad baan ugu faraxsanahay horta marka ugu horeysa Een, intaa kadib markaan ka gudbo waxa weeye horta qoraalku waa wax fara badan ninku markuu yidhaaho qoraa waxbaan qorayaa wuxuu ka turjumayaa ummadda ummadda tanuu qorayaa waa nin qof qoraya haddii aad wax leexsan qortid ummaddii baad ku geertid haddii aad wax toosan qortidna ummaddii baad toosis marka waxyaalaha haddeer aadka u la yaab kale ee aan anigu la yaabo badan ahaanba sidaa uu aadan sheegay marka aad baraha bulshada geshid waxyaalaha aad arkaysid waxaa ka mid ah qof baa wuxuu odhanayaa qoraa baan ahay qoraal buu soo qorayaa qoraalkaasi meel uu ka jeedo iyo meel u jeedo fahmaysid xitaa xarfaha laba dhaca iska hagaajin maayo xarafka laba dhacaya inuu laba dhacayo ma garanayo xarafkii maadaama uu laba dhacayay hadhow macno kaluu samaynaya xarafuu u waday bare baa bare ka noqonaya macallin buu ka noqonaya hadda qof buu raba inuu tilmaamo tusaale ahaan wuxuu ka noqonayaa een, een, magac macallin buu ka noqonaya wuxuu rabay inuu tilmaamo een, carabka qofka qofkana carabkiisa waxaa la yidhi qofku waa carabkiisa marka wuxuu dhahayaa wuxuu qorayaa carab nin carbeed buu qorayaa waxyaalaha dhibaatada qoraalka haysata ayay ka mid tahay wey Een, tusaale ahaan dadku haddeer maasha allah ummadda soomaaliyeed ama dhallinyarada soomaaliyeed wax badan bay baratay dhalinyaradu si fiican ba waxu baratay balse xagga qoraalka wax badan baa ka yaacsan waayo muggii iyo miisaankii iyo miidii murtida ayaan loo dhaadhacay marka wax la qorayo ninku wuxuu samaynayaa saddex bilood buu rabaa inuu buug ku qoro ummaddiina u soo bandhigo dee ma suurtagelayso saddex bilood waxaad soo ururisay soo baacisay wax suurtagelaya maaha ninkii markaa waa bici raadise ma aha taariikh raadis iyo cilmi raadis iyo dhaxal inuu ummaddii uga tago ma aha marka dhibaatada ugu xooga weyne ka qaadanaysa saasaa ka mid ah waxaad arkaysaa buug baa lasoo bandhigayaa buugtii hadhow markaad dhex martid wax allaale waxaad ka raadisid aad bay u yar tahay cabdikariinow aad bay u yar tahay marka anigu waxaan hindisayey inaan wax intaa ka bedelan haddii ilaahay idmo inaan soo bandhigo maadaama oo aan afar iyo konton nin aan wax ka ururiyey oo aan wado kumana degdegayo oo intay doonta haygu qaadato labaatan sano soddon sano toban sano intay doonta haygu qaadato sicid waa usoo noqonaynaa waxaan ku laabanaynaa aadan jaamac owle n aadan sidaad sheegtay hal abuurku waa wax muhiima n markaad eegeysid dhanka miisaanka hal abuurnimada iyo dhanka qoraalka bal waxaad noo iftiimisaa qaab qoraalalka baraha bulshada lagu soo bandhigayo iyo buugta ma laiswaafajin karaya ma la odhan karayaa isku jihay u wada soconayaan qofkii markuu abwaan yahay oo qoraa yahay hal abuur yahay baraha bulshada isticmaalayo iyo markuu bulshada caadiga ku dhex jiro qof qiimkiisa laga garanayo inuu hal abuur yahay oo bulshadii karaamo iyo magac ku leh badanaa waxaa laga hadlayaa in hal abuurnimadii ay noqoto in lasoo qaato qoraal qofkuna uu gabay ama tix qof leeyahay uu magacii ku qorto bal iga waran farshaxanimada uu ka kala dheeryahay waxaa weeye habka qofka uu sida uu u geliyo dareenkiisa iyo sida uu imagkiisa ugu sawiro waa la iswaafajin karaa waa laba qaybood oo muhiima ilaahayna qofka uu isugu daro wax badan buu bulshada ka bedeli karaa een, fankuna uu ka wen yahay hees yaroo jacayla oo lasoo qaado uu ka wen yahay fanka bulsho dhan baa lagu hagaa qoraalka bulsho dhan baa lagu hagaa halabuurka qorsho dhan- bulsho dhan baa lagu hagaa waxbarashadaa lagu hagaa tacliintaa lagu hagaa wadaninimadaa lagu hagaa dhinac kasta waa lagu hagaa Een, waxaan leeyahay marka aan iskaashano een, inta dhalinyaro ee hadda wax qorta ee soomaaliyeed ee meel kasta aaday joogaan waxaan leenahay inaan dalad aynu leenahay samaysano war wadaninimada inaan kor u qaadno war inaan waxbarashadii kor u qaadno iyo cilmigii iyo tacliintii sare in kor loo qaado Een, waa taas cabdikariim mar kale mar- mar kale waxaan leeyahay ummadda soomaaliyeed horta aad baa ber- beryahan dambe usoo badanayaan dadka wax qoraya dadka wax qorya aad bay usoo badanaya waana wax ilaahay loogu mahadnaqo Een, qoraalkuna dee qofku intaa uu ku jiro waxbuu baranayaa wax muddo kale hadda anigu afar sano unbaan aad ugu dhex jiray qoraalka intii ku horreysay waa qori jiray laakiin afar sanaan intaan jacada soo dhameeyey baan aad u dhex galay intaa wax badan baa ii koray Een, waxaad markaad dhici geyso waxaad ogaanaysaa af soomaaliga in dadkii qoray laftigooda ay qabya kaga tageen qodobo badan oo qabyaha oo u yaala inta hadda wax qortaa in ay buuxiso oo qabyo tirto looga baahan yahay waxaa ka mid a markaad wax qori sidoo kale waxaad la kurmaysaa een, afguryo kala duwan baynu leenahay bulsho kasta afguri gaaray u leedahay gobolka sool hadda laasaanadaan joogno afguri bay ku hadlaan garowga afguri baa lagaga hadlaa muqdisho afguri baa lagaga hadlaa hargeysa afguri baa lagaga hadlaa buugga maanta aan anigu laascaanood ku qoro waxaan doonayaa dhammaantood inay wada akhriyaan haddana afgurigii laascaanood baan ku qorayaa kadib waxaan odhanayaa markaan xidhiidh eh, baan anigu wax ku qorayaa xidhiidh waxaan qorayaa gabadh waxaan qorayaa laakiin isaga wuxuu qorayaa gabar ama wuxuu qorayaa xiriir ama een, eh, si- eh, waxaa weye ra-dii iyo dhacdiiba aada u dagaalamaya weliba aad moodaa in dee aanay isu dhow dhow yihiin inta gobole ra-da lagaga hadlay inta gobole dhacda lagaga hadlaana hadda way isu dhow dhow yihiin haddayna waxbas dheerayna wax loodhan kara waa lix iyo iyo sideed bay kala tilmaamaan iyo qaar kaloo een, een, xagga mayga u badan marka waxaan leenahay horta bal een, afafku way soo hormareen afafku horumar marka la qorayey waa soo hormaray iminka waxa wey ninka carbeede een, jooga masar wuxuu ka oranayaa dee gamiila jiddan mawgu jamiila jiddan isagoo kale la- ee, ka carabta ee isna jooga khaliij khaliijka si kale loo akhriyaya jesmak buu ka oranaya ma isagoo maysma ka wada laakiin marka ay wada qorayaan gamiila jiddan kana ma qorayo kana ma qorayo wax kaluu leeyahay laakiin jamiila jiddan bay wada qorayaan eeg dhawaqii way ku kala duwan yihiin laakiin waxay ka midaysan yihiin qoraalkii soomaaliya waxaan leenahay horta bal aan samayno war xiriir ku hadal oo waxaa kale ku hadale bal mid aynu ka midaysana xagga qoraalka ah waxyaabaha een, een, murtimeer siciidaad is leedahay hal abuurka da-da yar ee dhallinyarada ah een, sida aadan uu sheegay qofka buugga markuu soo bandhigo een, sideebuu ku noqon karaya buuggani mid dadku dhan gaadha markaaad wax qoraysid waxa aad qoraysaa waa inuu la socdaa waxa isbedelaya iyo xilliga iyo wacyiga waa inuu la socdaa waayo murtideennii soomaaliyeed ee hore haddaad si kasta u dhegaysatid iyo haddaad hore iyo dib u dhegaysatid marna wax haddii ilaah unu ku runya casriga dambe iyo casrigii hore intaba waa la socotaa qadiimigii hore waa wax macnaha ilaahay u siiyey ummadda ciyaaraha la tumo wax ciyaaroo kale lama soo kordhin hadday dhaanto tahay hadday wigla tahay hadday hanahaybsan tahay hadday hoolabeen tahay hadday haan tahay wax kaloo dambe lama soo kordhin wixii kaloo lasoo kordhinsiiyey waa dhaanashka reer galbeeda tusaale ahaan gabay baa ninku koobay soomaaliyeed abwaan soomaaliyeed oo dhowr iyo toddobaatanayadii uu mariyey hiddaa gabaygu kale leeyahay iyo hoodo iyo raase hawraartu waa qaybsanayd tan iyo haabiile waa hibe ilaahay baxsho aan lagu helayn iibe kol hadduu habaas kaaga dhaco huq iyo way reebiyo heer dhaafsan baan ka hadlayaa haliyo kowlaha ninka labada midh ka mariya waan dhaafsanaya buu leey hana haybsan iyo dhaanto iyo haawis kala jaada eg wuxuu isku xidhayaa ab ummaddii oo dhan bulshada wax dareenkeeda hoolabeen jidiida iyo markaan heesbullo u qaado sida nimanka haamaha tunta ee ku hetiwaasaya ama hoobaliintii miyiga ma u hayabadey ciyaarta marka la tumaya moogta caawana hir bay laacaya balanu heeseeyo macnaha ni- mid walba waa mateli karaa buu kuleeyahy marka marka aad wax qoraysid waa inaad sawirkaa u aadan bixiyo oo kale waa inay xambaarsan tahay qoraalkaagu hadduu buug yahay iyo hadduu tahay jaraa'idba waa inay xambaarsan tahay ummadda wax dareen ku meeraya uu yahay marka caqabadda haysta ummadda waxa weeye qofku dhanka uu jecel yahay keliyu iska taagaya qoraagu dhanka isaga uga muuqato uu iska taagaya oo waxyaalaha hadhowtu qofka aan wixiisu horumar u noqonayn horumar u noqonayn qof buu iska jeclaanayaa bes qofkaasunbuu socodsiinayaa qofkani macnaha dhanka kale ka eegi maayo marka waa waxyaalaha caqabadda ay haysata waxyaalaha kaloo ka mida waxa weeye dadkeennu waxaa dhallinyarada haysata ardadeenna ardadeenna dhibaatada haysata waxa weeye ardada iskuullada waxbarata hadday jaamacad tahay iyo hadday iskuul tahay ardadii waxaa la barayaa sanadkii carabi iyo ingilish baa la barayaa iyo xisaab soomaali loo dhigi maayo hadday maahmaah tahay hadday gabay tahay hadday sheekooyin xariiro tahay hadday dilkuraya suugaan nooc walba tahay soo jireenkeeni loo dhigi maayo hadhow marka imtixaanka laga qaadayana waxaa la dhahayaa waxaad soo sheegtaa halgamayaashii soomaaliyeed intay ka koobnaayeen iyo meesha uu ku dhashay waxaad soo sheegtaa haddii ilaahan ku raya intaasoo gabay waxaad soo sheegtaa gabayga noocaasa dhammee waxaad soo sheegtaa intaasoo mahmaahood maxaa lagu daraa qofkii ma dhigan ardada intay soo yacday waxay dhahaysaa alla soomaaligu adagka miyaan markaa la odhan karin macalimiintu qudheedu waa ka qayb qaadatayoo af soomaaligii yadaaba rabta in laga sii socdo marka waa tuu lahaa abwaankii soomaaliyeed cismaan cabdinuur xaashi farteenna ka daaya dheeldheelkoo dhammaystira shaqalka kii dheeroo xarfaha labadhaca ha dhaawicinoo hamsaha dhaabadda ah ha dhayalsaninoo sidaad u dhahdaan ayuu u dhigmaa sidaad u dhigtaanna wuu u dhahmaaye dhawaaqasan waa la qaataaye dhabiirtankan hoy ku dhiirada dhigiinna qalaadba weydin dhistaan higaadiisa waad dhudhumisaane dhammaanba farteenna dhoyga gesha aadan waxaanu joognaa xilligii een, barnaamijkaanu soo gabagabayn lahayn sidaas siciid sheegay dhallinyaradu fahankan ay ka haystaan qoraalka iyo hibada waa mid intee leegna Een, runtii haddaan s- eh, barnaamijka soo gabgabayna saa sheegtay een, waa sidaa uu abwaanku sheegayey een, hibadu dee waa wax gaara mididku waa wax gaara oo aadan carbatuu lahaa gabayga sheeganayay markuu lahaa inkastoo midhaha eh, laga sameeyo madasha luuqdeeda eh, mahadhaan ka reebaa hadhiyo anigu maamaahe marka waxaa weeye waa wax een, een, u gaara oo qofka ilaahay siiyo inta laga fahansan yahayna dad badan oo hibada ku jirto ah, laakiin laga soo saarina way jirtaa dowladdeena waatay dhacday dowladda soomaaliyeed oo hadda dee dadka iskuulaadka iyo maxadada een, ku dhiirigelisa in dadka hibada lasoo saaro fankuna waa fara badan yahay cabdikariimna sheekooyin badan oo anaan kaga sheekeeyo wa- ay- ay- oo aan hayana waa jireen laakiin waqtiga inagu yar waxaan jeclahay mar kasta in een, aynu aynu een, xoogga saarno in dadka hibadu ku jirto qoraalka ah in dadka sawirka farshaxankaa ku jiro anuu wiil yaro dhalinyaro sagaal jir oo maalin dhood aan arkay sidoo u sawiraya waan yaabay in la sameeyo gudiyo hibooyinka taba- ee dabagala sidaan dar- carabta oo kale maan in badan ku arkay barnaamijyo hibooyinka ay soo bandhigayaan oo dhalinyarada ku dhiirigelinayaan in jaamacadaha iyo maxadada laga soo saaro dadka hibada hal abuurka ay ku jirto maasha allah dad badan baa inagan inagu jira inaynu eh, waxayna waxayno oo aynu dad waxa weeye een, waan soo gabagabaysananaaye waxaan ku soo gabagabaynayaa mandaqadda aynu joogno horta waa siduu aadan sheegay in la midoobo way qurux badan tahay hadeerna yaayiiraad moodaa inay jirto insha allah waxaanu rajaynaynaa sanadka sanad kasii dambeeyaba inay kasii wanaagsanaato marka waxaan leeyahay ummadda soomaaliyeeday qoraalka waa inaad eegtaan markaad qoraysaan muxuu bulshada ka turjumaya ummadda muxuu dhaxal u reebaya ummadda muxuu u yahay kayd haddaad waxaad jeceshahay matashid dhib bay kugu noqonaysaa dhegaystayaal waxaa intaas inoogu eeg barnaamijkeenii hibada iyo hal abuurka oo toddobaadkan idinka imanaya magaalada laascanood ee xarunta gobolka sool waxaana nagala qayb qaadanaya barnaamijkaasi murtimeer siciid cabdisamad oo ka mid a abwaanada gobolka sool iyo aadan jaamac owle oo ka mid a qorayada sida weyn looga yaqaano deegaanadani intaaynu ku kulmi doonno barnaamijkan mid lamida waxaan idinkaga tegaynaa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
aad ayuu u mahadsan yahay cabdikariim olol oo nala socodsiinaya barnaamijka hibadda iyo hal abuurka haatan ku soo dhowaada wararkii ciyaaraha ciyaaro xiise leh oo ka tirsanaa koobka qaramada afrika ayaa xalay dhacay iyadoo xulkii martigelinayey tartanka ee masar laga reebay markii hal iyo eber uu ku khasaaray xulka south africa ciyaartaasi oo ahayd ciyaar xiise lahayd ayaa goolka keliya oo uu ay guusha ku raacday xulka koonfurta afrika waxaa u dhaliyey ciyaaryahan tembinkosi lorge daqiiqadii shan iyo siddeetanaad maxamuud tarasge ayaa fursaddii ugu muhiimsanayd ka khasaariyey kooxda qaranka ee masar xulka qaranka masar iyada ayaa ka wanaagsanayd xulka south africa hase yeeshee xulka bafana bafana lagu naanaasay ee south africa ayaa guushii la hoyday islamarkaana gaaray wareegga sideedda ee tartanka qaramada afrika masar marka shanaad ayay martigelinaysaa tartankan saddex jeer oo hore gurigeeda ayay ku qaaday laba jeerna oo ay ku jirto kulankii xalayna waa laga reebay tartanka oo ma aysan ku guulaysan abdulqaadir samakaab oo stuudiyaha ugu helaya ayaa ciyaartan iyo weliba ciyaartii kale ee shalay dhacday daawanayay ee cameroon iyo nigeria cabdulqaadir maxaa laga baran karaa ciyaarihii xalay iyo shalay ee waxaa laga baran karaa in ciyaarta la wada bartay oo hadda aysan jirin dal si saxa u sheegan karo awood gaar ah oo ciyaareed oo uu dheeryahay dalalka kale markaad fiiriso masar waa dalka la dhihi karo wuu ugu awooda badnaa dalalka ka qaybgalay weliba markii loo eego koobka qaramada afrika waad dareemi kartaa waa dalka ugu badan ee haysta marka sidaas daraaddeed ee in south africa oo ka soo tagtay koonfur africa ay ugu timaado garoonkeedii waqooyiga afrika iyagoo waqooyiga afrika oo ay ku garaacaan weliba iyagoo taageerayaashooda kumanaanka ah hordhaban waxay ahayd wax cajiib ah laakiin war sidaad hore u sheegtaba fursad walba oo aad iska lumiso waxay ciqaab ku tahay kooxdaada ee tresgey fursaddii uu lumiyey waxay ciqaab ku noqotay kooxdiisa si la mid ah sidii ziyaaj ku dhacday ciyaartii morocco iyo baniin ciyaartoo socota ayuu wuxuu khasaariyey goolkulaad sidoo kalena markii ay socotay ayuu gool kale cunay haddana rigoorayaashii lisku la dhigana oo lagu kala baxayana tiisi ayuu khasaariyey wuuna dareemay ama ciqaabtii waa la marsiiyey marka wax laga baran karo waxaa waaye horta koobka afrika awal sidiisa ayuu u ahaa sanadkan mid aad u daawasho yar dalkii garoonka loo soo camirayana wuu isaga haray koobka ee masar oo taageerayaasha ugu badan ay ku jireen marka waxaa waaye dal kaloo carbeed oo weynna waa ka haray oo morocco hadda waxaa soo haray wadankii difaacanayay ee horyaalnimada ee cameroonna waa la reebay sh- shalay.
ee- ee waa ku soo wadaa dalal waaweyn ayaa haray sida cameroon iyo masar iyo weliba morocco marka taageerayaasha carbeed hadda waxaa usoo haray algeria iyo tunisia oo ay ku mintidi doonaan laakiin markaad fiiriso ee waxaa ku dhacay cameroon oo kale ciyaartooda aad ay u fiicneed tababaro fiican ayay wateen laakiin looma filaynin inay hari doonaan marka kulan walba waxaa dhacaya wax aan horey looga baranin ayaa dhacaya marka koobka wuxuu u muuqdaa mid u socda meel aan la aqoonin waa gartay ka waran senegaal oo kale iyo ivory coast oo laga yaabaa in ay ku guulaystaan oo koobka aado dhinaca galbeedka halkii uu ka tegi lahaa waqooyiga
Ee, wax walba waxay ku xirnaan doonaan ciyaaraha hadda dhacaya Ee, waxaa la sugayaa algeria inay soo baxdo Ee, haddii aysan dalalka carbeed aysan u soo bixin koobka meeshuu u huyanayo unba galbeedka sida loo malaynayo laakiin waxay ku xirnaan doontaa algeria oo wadata ee, riyaad mehras iyo mahdi baneta ayaa aad loo daawan doonaa waxaana lagu qiimeyn doonaa kulankooda ay ciyaaraya algeriyana caawa ayay la ciyaari doontaa xulka gine halka koongada dimuqraadiga ay fooda dari doonto xulka madagaskar waa tahay dhinacaas iyo afrika haddii aan kasoo Ee, kulno oo aan ah- kugu daro saadaashii ahayd in Sadio Mane iyo Maxamed Saalax ay fiinaal ama meel fiican isku arki doonaan way beenowday waa tahay dhinaca latin america haddii aan aada soo imaano wadanka eh, qaaradaas dariiskanala ah Eh, waxaa caawa dhici doonta ciyaartii kama dambeysteeda ee coba america xulka brazil oo tartanka martigelinaya ayaa waxa uu fooda dari doonaa xulka peru oo markii ugu horreysa finalka soo gaaray tan iyo kii uu tartanka ku guuleystay ciyaartan maxaa laga fili karaa Ee, brazil koobka aad ayay ugu haraad qabtaa waxaa ugu dambeysay labiiyo toban sannadood ka hor waayadan kuma aysan guulaysanin koobkan waa kii ugu dhowaa ee uso- udgoonkiisa ay dareemaan beruna dabyar ma shidayso inkastoo ay gruubka isku arkeen oo brazil ay kusoo badisay shan iyo eber haddana beru waxay doonayaan in ay guntiga dhish isaga dhigaan oo ay brazil ka aargutaan waa tahay waanu soo gudbin doonaa natiijadii ka soo baxda ciyaartaasi haddii waa la eegno Eh, xubinta ciyaaraha waa naga intaa haatanna kaalmihii heesaha shuutaye caashiqa iyo axmedey abubakar alacmaari iyo madiina cabdicali
shinidii malabkeed jalow dheer ku shakaashay shuba ruuxiina hooshita inuu mar waaye inuu mar waaye
karnaganaadi dusheeda yeedaafika jishe karnaganaadi dusheeda daabkiika shisheeye shabka ruuxa u taage shabka ruuxa u taage inta inuu mar waaye sharlaganaadi dusheeda edaafkiika shisheeye karnaganaadi dusheeda daafkiika shisheeye shabka ruuxa u taage shabka ruuxa u taage sida inuu maran waaye
caashiqii shalay joogay ii kamaanta la sheego caashiqii shalay joogay ii kamaanta la sheego shaxda la isku degaaye sharafto sharaftoo kalmaahine shacni la'aan yeelasho caashiqii shalay joogay ii kamaanta la sheego caashiqii shalay joogay ii kamaanta la sheego shaxda la isku degaaye sharaftood sharaftood kalmaahine shacni la'aan yeelasho
shimbir nabadeed shimbir nabadeed shimbir nabadeed shuudka u qubayse
ha sheegsheegiina shuutay caashaqa ayaa u dambeysay idaacaddeenii duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta oo ay idinla socodsiinayeen anigoo cabdiqaadir samakaab ah nuur buqaari iyo bashiir abikar oo dhinaca soo saarista inoo joogay taniyiintii idaacaddeenna dambe aanu kaga kulmi doonno dhammaantay waxaanu idinkaga tegaynaa nabadgelyo
شمعي جحالك أطلع شمعي جحالك فرحة ديس الله شبيان انتي شعشان شاعيس laga soo arkahay meel shar aan lahayn oo shaydaanka laga xijaabay meel shar aan lahayn oo shaydaanka laga xijaabay oo shiiq iyo sharaf diinta ay ku sharxayaane oo shiiq iyo sharaf diinta ay ku sharxayaane sheekadii nabiyaasha iyo shahiidiinta islaamka sheekadii nabiyaasha iyo shahiidiinta islaamka